magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan sideed boqol iyo sideetan arday oo ka qalinjibiya kuliyadaha kala duwan ee ka baxa jaamacadda islamarkaana ka aflahay jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya xildhibaanada qaadiir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda banaadir dhaktar maxamed maxamuud guudey ayaa faahfaahin ka baxshay tirada ardayda qalinjibisiya kuliyadaha ay barteen aan ku faraxsanahay inaan idinku soo dhoweeyo xafladdan qalinjibinta dufcadda sideed iyo tobanaad ee jaamacadda banaadir ay ka qalinjabinayaan qalinjabiyaal tiradooda gaarayso sideed boqol iyo siddeetan aqoon-yahan oo ka qalinjabinaya shahaadada darajada koowaad iyo shahaadada darajada labaad ee bost graduate-ka runtii qalinjabiyaashaasi shan boqol iyo sagaal iyo toban waa waxa weeye waa rag saddex boqol iyo lixdan iyo kowne waa haween gabdho weeye waxaa ku jirta gabar qaadatay shahaadada digriga saddexaad ee b h d-ga wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay munaasabadda ayaa ardada ugu hambeliyey guusha ay gaareen waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa ardayda qalin jabisay ee ku guulaysatay inay waxbarashadoodii si habsamila u dhammaystaan oo ay imtixaanada ka gudbaan oo jaamacadda waxyaabihii ay ka dalbanayso o dhan ay soo dhammaystiraan ilaa ay soo gaareen maanta oo ah maalintii farxadda iyo qalinjabinta waan u hambalyeynayaa iyaga iyo waalidiintood iyo macallimiintoodii wakhtiga badan ku soo bixiyey dhammaantiin waxaan leeyahay marka koowaad ugu faraxsanahay inay leedahay aqoonta heerka labaad
waxaan balyaynayaa bahda bost graduate-ka oo ilaa afar dhakhtar ee u qalin jibisa isbitaal banaadir saddex dhakhtar oo pediatrician ah iyo hal dhakhtar oo gayno specialist ah waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dadaalka juhdiga ayagoo dadkooda u shaqaynaaya gurigooda jooga in jaamacadda banaadir ee waddanka ugu keentay asigoona safrid ayagoona safrid gabdho iyo wiilal ayagoo isugu jiro inay waddankooda wax ku bartaan dufcaddan ayaa ah dufcaddii sideedaad ee ka baxda jaamacadda banaadir tan iyo markii la aasaasay